أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay ka bisha ramadaan sannada hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana saaka kuwooda ugu doorka roon diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa xalay fuustooyin ku tuuray degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe taas oo sababtay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn hooyo iyo carruur ay dhashay ayaa ku shahiiday fuustooyin shidaal oo diyaaradaha xabashida itoobiya ay ku tuureen deegaanka ceelbacad ee wilaayada shabeellada dhexe raayada tawxiidka ayaa ka dulbabanaysa degmada owdheegle iyo deegaanka sumadaaleh ee wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarada culus ee ay mujaahidiinta kula wareegeen degmada owdheegle iyo deegaanka sumadaale ee dhaca wilaayaadka shabeellooyinka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey kamiin ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay fariin ka socota mid ka mid ah askarta murtadiinta ee lagu qabtay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas munaasabad lagu daafureeyey macad cusub ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan iska hor imaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xad beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu door karoonaa iminkana u diyaargarooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ayaa xalay fuustooyin ku tuuray degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe taas oo sababtay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn walaalkeen bashiir muxiudiin abo ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
dadka muslimiinta ee ku nool degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xalay ku afuray si nabad ah kadibna si nabad ah ku jiiftay iyagoo ku guda jira bartamaha bisha barakeysan ee ramadaan balse nimcadan ballaaran ay haystaan bulshada ku hoos nool hooska shareecada ee amniga uu ku dheehan yahay ayaa caragelisay cadowga allah ee duulaanka ku jooga dalkan xalaysaq dhexe abbaare lix saac iyo qadar daqiiqado oo habeennimo waxaa marqura bulshada ku dhaqan degmada jilib ay ku soo baraarugeen iftiinka iyo holac fuistooyin laga soo buuxiyey maadooyinka waxguba kuwaasoo si cashwaaya u beegsanayay xaafadaha magaalada allah fadligii duqeymahan cadowtooye ee diyaaradaha dagaalka ee saliibiinta itoobiya ay ka geysteen degmada jilib ayaan geysan khasaaro nafeed oo xoogan inkastoo ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray dad muslimiin ah mid ka mid a goobaha ay xalay diyaaradaha cadowga burburiyeen waa jaamacadda alkima oo ay wax ku baranayeen boqolaal arday iyo sidoo kale suuqa al aqsa oo ay ku ganacsanayeen tobanaan ka mid ah ganacsatada magaaladan maamulka jaamacadda alkima ayaa xalay saqdhexe aan kula kulannay afaafka hore ee jaamacadda oo xilligaas gubanaysay waxayna nooga warbixin khasaaraha uu dabka geystay hadda sidaad u jeedaan ood arkaysaan meeshan gubanaysa waa xaruntii jaamacadda alkima bas beeshay oo isku duntay waa xarun bulshada dadka muslimka ah iyo degmada iyo gobolka u adeegta wax ka badan laba boqoloo arday ayaa dhigta oo waxbarasho kuliyado kala duwan oo heer jaamacadeeda ka hela kuliyadda shareecada kuliyadda culumta tadbiiqiga iyo tajriibiga aqsaam kala duwan iyo takhasusaad badan cadowga waxaan dareemaynaa oon arkaynaa oo noo muuqanaysa inuu ka hor jeedo oo halis ku yahay nolosheenna diinteenna dadnimadeenna uusan waxna inoo ogolayn cadowgan magacuu doon ha sheegto ama turki ha noqdaan ama etoobiyaan ha noqdaan ama ha noqdaan gaalo kaleoo soo kiraysta ama maraykan ha noqdaan dhammaan mas-uuliyadda xarumaha dadka bulshada loogu adeegaya shacabka waxaa xambaari doona magacyadaas kala duwan gaalooyin kale iyo dhammaan goobtani iyo goobaha la midka ahi mar walba ay u adeegayeen bulshada ay u adeegayeen rayidka ah iyo dadka shacabka muslimiinta ah ayna ahayn xarumo militari xarumo ciidano lagu tababaro aysan ay ahayn goobo suuqyo ah oo islaamaha iyo dumarka muslimaadka ay ku gadaan badarka iyo khudradda ay ku gadaan marka waxaan leenahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala waa laga soo kabsan doonaa xaafadda hodan ayaa iyadana xalay ka mid ahayd goobihii martigelisay duqeymaha diyaaradaha siliibiyiinta ay geysteen waxayna gubeen guryo ay deganaayeen dad rayid ah kuwaasoo burburiyey iyadoo ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ah dadkii shacabka ee deganaa waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska uu dhib ka gaaro oo inoo waramay alxamdulilah ilaahay waa mahadle mahadn alle u sugnaaday caawa waxa dhacay iyo sida hadda xaalka yahay alxamdulilaahi waa wax ilaahay lagu mahadiyo dab waxay nagu tuureen wax anaga aan garanayn oo uun daba bay nagu tuureen marka gurigii baa isla qabsaday dabkii marka ilmihii alxamdulilah dhinac doc baa la furay marka halhaleel baana looga bixiyey ilaahay baa mahadlay dadkii wax dhintay hadda ma laha muxuu ahaa hooyadii nabar baa gaareen muxuu meelo badan baa dhaawac iyo wax ka gaareen cisbitaalkay jiiftaa laba gabdhood baa hadda ugu daran waa sii kala daran yihiinoo mid roon baa xoogaa oo maarata gabar adigu sideed jir ah baa hadda ugu daran oo aad uu dabka maarata u halakeeyey oo u baaba'yey dhurkiina maarata uu aadna u muraxsan tahay labadaa gabdhood baa hadda ugu daran marka cisbitaalkayna jiifaan dadkii wax dhintay ma laha alxamdulilaah intii ay socdeen debinta dabka ka dhashay duqeynta cadowtooyo ee xalay ka dhacday degmada jilib waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa howlwadeyna ka tirsan idaacadda islaamiga al andalus tay lix sac iyo bar caawa diyaarad ka mid ah kuwa cadowga ayaa hawada jilib soo gashay waxayna tuurtay ma ahan qasfi caadi ah waxay tuurtay maaddooyin xaariqa ah oo ay ku beegsatay goobaha danta guud ee magaalada sida jaamacadda alqima suuqii weynaa ee alaqsa iyo xaafado dad rayid ah ay leeyihiin meelaha ugu muhiimsan waa jaamacadda alqima oo qayb ka mid ah cadowga uu beegsaday iyo sidoo kale suuqa weyn ee alaqsa labadiisa qaybood qaybta hilibka iyo qaybta qudaarta oo gebi ahaanba ee basbeeshay sidoo kale waxaa jira goobo kale oo hadda lagu howlan yahay ee demintooda hadda eedemintii ayaa socota ee bashiirow ee dadka muslimiinta ah ee reer jilibna dhammaantood waa ay ka qayb qaadanayaan eedeminta dabkani looma kala harin caawa ee reer jilib saqiir iyo kabiir ee waa ay soo baxeen maamulka islaamkana gurmad ayuu wadaa allaha mahaddiina waa lagu guulaystay demintii dabka bulshada muslimka ee ku dhaqan degmada jilib ayaa xalay muujiyey isku duubni iyaga oo u gurmaday dadka masaakiinta ahaa ee cadowgu gubay goobahooda ganacsi iyo guryahooda sheekh maxamed axmed balle ayaa ka mid ahaa culimmadii xalay ka qayb qaadanayay deminta dabkii ka dhashay duqeynta cadowtooyo ee ka dhacday degmada jilib ummadda waxaan leeyahay muslimka wamaa wahanuu liman asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacufuu wama stakaanuu wallaahu yuxibbu saabiriin ha daciifinina oo ha tabar daraannina oo ha isdhigannina oo cadowgiinna ogaada oo ogaada gaalaysu waxba ahayn dadka reer jirib waa dad sugnaanaya oo sabraya oo ilaahay subxaan og ayna ajal iyo madan leeyihiin diyaaraddii oo markaas riday ayay meeshii soo dhoobteen ayay hawl galeen ka baqi mayaan mar labaad inay riddo maxaa yeelay walan yu'aakhir allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa waana waxa weye dabkana way damiyeen dabkiina way damiyeen kuwo kalena way damin doonaan jaamacad horrena way dhisan doonaan annaga gaaladu mana cabsi gelinayso alla keliya walaa nakhaafu fillaah walaa nakhaafu fillaahi lawmata laa'im mid dagaala dagaalkiisa ka cabsan mayno sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqa degmada jilib oo dhankooda ka qayb qaadanayay deminta dabka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga al andalus walaalana waxaan ka imid halkaas dabaqaanka agteeda ayaan ka imid sharqanta waxaan maqalnay annagoo sariiraha iyaga jiifna jilbaabadii aan boobnay waan soo cararnay meeshii baan nimid qiiqu ka kacayey dee ilaahay subxaana watacaala wixii yacallan uu ku salladay gaalada yacallan iyo muqdisho oo kaaminka loo joogo dee kolley wixii la yaqaanay bay sameeyeen oo neefka markii la gowraco dhiiggu markuu ka shubmanayo neefka waxaa waaye rafashada lugaha uu waxaynayaa intaas yartaana dee kolley waa wixii aan ku naqaanay waana maxay waxaana waxba ma ahan walaaladii akhsay waxaa lagu samaynayaa maxayto baa ka daran falastiin waxaa lagu samaynayaa ka daran waxaan rabnaa raggu inuu furunta iska xaadiriyo waxa jilib jooga waxaan rabnaa ina insha allahu tacaala ilaahay idankiis ay furumada buuxiyaan ragow xiniyihiinna waxaad geysaan furinta furunta ayna kaga baahan xiniyo xiniyo furinta ayna kaga baahan maaan annaga markaas soo orodno oo aan maxayto ilmihii wixii la cararna inaad ilmihii nala qaqabataan ilmuhu ha baabeeen hadday rabaan muhiimadda ugu weyn waxaa waaye goolkan in laga dhaliyo gaalada gaalo waxaan leeyahay waxaad gurtay ma laha ilaahay adigu ku jebin jilbahana kaa fadhiisin insha allah annaka jiingada la gubay waxna nala aha waan dhakawsanaynaa waagu hadduu noo bari hadda saacaddana dhakawsanaynaa qudaar iyo wax lamidana beeraheennay ka buuxaan midna ma u noqonayno insha allah ilaahay idamkii guryahaaga iyo meesha aad joogta anna kaa ololin doona ilaahay idamkii ilaahay idamkii annakaa ololintana halkaagaan kugu imaanaynaa insha allah xasan gurguurte waxaad gurtay ma laha ogow insha allah halkaagaan kugu imanaynaa mana noolaan doontid ilaahay idamkii cananac wax ma aha iyo bishiingada la ololiyo waad og tahay waxa ku gaadhay insha allah haddana way kuu dambaysaa duqaymihii wuxuushnimo ee uu cadowgu xalay ka geystay degmada jilib ayaa ka markhaati kacaya xiqdiga ay siliibiyiinta u qabaan ummadda soomaaliyeed xilli cadowga allah ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ku jiro marxaladii ugu liidatay uuna bilaabay inuu ka cadgoosto dadka abriyada ah mahsanid bashiir hooyo iyo carruur ee dhashay ayaa ku shahiiday fuusooyin shidaal ah oo ay diyaaradaha xabashida etoobiya ku tuureen deegaanka ceelbaxad ee wilaayada shabeellada dhexe duqeyntan oo xalay fiidkii ka dhacday deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sababtay dhimashada saddex qofood oo dhammaantood ahaa dumar goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ilaa iyo toddoba fuusto oo laga soo buuxiyey baasiin ay ku dhufteen guryo dad shacaba ay degan yihiin guryaha fuustooyinka shidaalkaee lagu dhuftay ayaa dhammaantood gubtay amaba basbeelay mid ka mida guryaha dadkii deganaa ayaa ku dhintay nabadoon macalin maxamed oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen hooyo iyo laba carruur ee dhashay isaga oona faahfaahin ka bixinaya nabadoonka sida ay wax u dhaceen waa kan waxaan leenahay ficil doqnimo iyo fulanimo ku dhisan iyo axmaqnimo ayay ka geysteen dowlooyinka saliidiyiinta oo xabashada etoobiya ee calooshada u shaqaysataa shaqaal isu kiriste dad mataqaana shacab ah masaakiin ah iyo ilma ah haweeno ah ayay afurkii markii la gaaray xilliga afurka la galay ay duqeeyeen duqey ka geysteen deegaanka calbaad ilaahay fadligiis waxaa ku baxay dad masaakiin ah muslimiin ah gabar iyo laba mataqaana gabdhoodeed oo la yaryare dhashay shan jir iyo lix jir ah iyo maamadaasay ku dileen magaaladiina guryihii guryaha waxa gudaa waxaa weeyaan baasho markay timaadoy meesha joogga ay wax ka rido ay waxay soo daynaysaa fuuskooyin ay ku jiraan waxyaaba qarxayo basiin sumaysano uraayo shiiraayo jiingadihii iyo wixii ay gadarab way gubeen waxay ku gudayaanna waa jaabo iyo baashi la dhihi jira safiito bahalaas xamalitaa daladnimada ayaa sidaas dambeeyey hadday dagaal weexal yihiin raggaa la iska alshaayayo iyo ragga kasoo tageene naagiyo ciyaalkii gudahayaan marka waxyaabaha noocaasa meesha ka dhacay waana abaarahaynaa yuhuudda naflacaarigaa iyo kuwa usoo dabadhisyada usoo saxiixay ee ka codsaday in dadkaas la laayo iyada miyasaga maxari doono hadheeraata hasa dhawaateen ugasaasaan war bixinayna cadowgu sax saasay sheegaan mujaahidiin meeshay joogaan waa helaan magaalada muqdishoay kulaalayaan indhahooday ujuay ku arkaan dadkan ciil u qabaa ninkan xasan gurgurta ayaa u qaba ciil waxaan lagu kaalmaynin deegaankan lagama qudin macaawisley taageerana loogama muujin dowladiisa nijaasa mataqaana taageera loogama muujin camal ku jira iyo cugba uu u qabo waa xaafidi ayuu meeshan u bartilmaameysahaa ciilkaasuu marka rabaa odagaas
raayada towxiidka ayaa ka dulbabanaysa degmada owdheegle iyo deegaanka sumadaale ee wilaayaadka shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe wararkaas waxaynu goordhow ka waraysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu kheyran walaalka cabduqaadir rabbaani bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axadda taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa maalintii labaad xiraayada towxiidku ay ka babanaysaa degmada owdhigle oo ka tirsan wilaaya sahmiga shabeelad hoose iyo deegaanka sumadaale oo ka tirsan wilaaya sahmiga shabeelle labadaasi goobood shalay subax ciidanka mujaahidiinta weerar culus ay kula wareegeen allah fadligiisana si buuxda ay gacanta ugu dhigeen iyadoona allah fadligiisa halkaasi lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta hore ugu sugnaa bulshada ku dhaqan labadaasi goobood ayaa saaka waaga ugu bariyay raayada towxiidka oo ka dulbabanaysa iyo deegaankooda allah fadligiisa ku dhaqansha islaamka lagu maamulayo si buuxdana gacanta ugu hayaan ciidamada mujaahidiinta maleeshiyaadkii murtadiinta farxadka ahaa ayaa u kala cararay dhanka bariire ilaa afgooye iyo sidoo kale dhanka xaaji cali ilaa iyo cadaalle iyadoona allah fadligiisa nabad buuxda iyo amni ballaaran saaka ay dareemayaan bulshada ku dhaqan awdhig leh iyo sidoo kale sumadaa leh amnigaasi oo laga helay ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona aan la socnay in labadii dagaal shalay dhacay taariikhda ay galeen islamarkaana si ba-an loogu xasuuqiyay cadowga allah dhanka kale walaalka rabbaani waxaa faahfaahin laga helayaa kamiin shalay loo dhigay konyo murtadiin gurmad ah oo kasoo baxay magaalada muqdisho islamarkaana doonaya inay u gurmadaan murtadiintii xilligaasi lagu xasuuqayay degmada awdhigdhe kamiinkaasi allah fadligiisa waxaa ku baktiyey ilaa iyo afar murtad oo mid sargaal u yahay waxaana ku dhaawacantay sagaal murtad dhanka kale walaalka rabbaani haddaan eegna howlgaladii ugu dambeeyey dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta deegaanka buule xaaji ee hoos tagta magaalada kismaayo duqeynta kadib malishaadka murtadiinta ayaa isku dayay inay banaanka uga soo baxaan xerada balse allah fadligiisa waxay ku dhaceen weerar qorshaysan weerarkaasi iyo duqeyntaba waxaa ku dhaawacmay afar murtad oo ku jira abaanduuliya xerada murtadiinta ee buulexaaji dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarxa ka fuliyeen deegaanka awdiinle ee duleedka magaalada baydhabo waxayna qarxaas la baagsadeen askarta kufaarta xabashida etoobiya dhanka gobolka laamuu oo kamid ah dhulalka muslimiinta ee xooga ku haysata saliibiyada kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada maangaay ee gobolka laamuu dagaalka intuu socday gudaha xerada waxaa laga arkayay qeec iyo uura ka baxaysa taasoo ku muujinaysa inay jirta khasaare saliibiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas dagaalka kadib ciidamada mujaahidiintu waxay gudaha usoo galeen magaalada maangaay waxayna halkaasi ugu muxaadareeyeen bulshada ku dhaqan magaaladaas ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak shukran maxamuud taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarada culus ay mujaahidiinta kula wareegeen degmada ow dheegle iyo deegaanka sumadaale ee dhaca wilaayaadka dhaca labada shabeelle faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi araxmaan araxiim faahfaahin dagaallo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shan iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weerar cagmarina ku qaadeen saligyadii ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidanka murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen dhammaanba degmada awdheegle oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada iyo saldhigyadii murtadiintu ay kaga sugnaayeen awdheegle khasaaraha cadowga ee dagaalka waa koob iyo soddon dhimasho ah oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay murtadiinta la weeraray iyo lix iyo soddon dhaawac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii jabay ciidamada mujaahidiintu waxay intii uu socday dagaalka owdhigle kamiin u dhigeen kolayo murtadiin ah oo gurmad u ahaa cadowga xilli ay marayeen deegaanka la foole waxaa halkaasi cadowga looga dilay saddex murtad waxaana looga dhaawacay afar kale waxaana laga gubay gaari cabdibila ah kamiinka labaad oo galabta ka dhacay isla deegaanka la foole waxaa cadowga looga gubay gaari beeba ah dhinaca shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sumadaale oo hoos tagta degmada cadale dagaalka ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo dhowaan laga soo abaabulay magaalada muqdisho kuwaasi oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka riddada ee lagu jebiyey islamarkaana lagala wareegay deegaano badan oo ku yaala bariga wilaayada shabeellada dhexe tirada aan sida rasmiga u xaqiijinay in cadowga looga dilay dagaalkaasi waa labiiyo labaatan askari oo dhimasho ah kuwaasi oo toban ka mid ah cadowga meydadkooda goobta dagaalka uga carreen iyo saddex iyo afartan dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka xaaji cali oo toddoba kilomitir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee sumadaale mujaahidiinta ayaa qaniimaystay hub iyo saanad uu cadowga uga carray goobta dagaalka isla wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal lagu jebiyey ciidanka riddada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoos tagta degmada cadale cadowga ay mujaahidiintu halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshood u shaqaystayaal murtadiin ah oo uu maraykanku ku shaqaysto waxaana hawada ka taageeraya diyaaradaha saliibiyiinta khasaaraha la gaarsiiyey waa toddoba askari oo dhimasho ah iyo afar dhaawac ah iyo gaari cabdibilo ah oo qori dhishiika ah uu saaran yahay oo laga qaniimaystay taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilafka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saligyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kataib al ikhbaariya ayaa baahisay fariin ka socotay mid ka mid a askarta murtadiinta ah ee lagu qabtay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe walaalkan abo xasaan ayaa warkaas inoo haya
maxbuuskan oo ay ka muuqata cabsi murugo iyo qalqal ayaa ka soo muuqanaya filim kooban oo ay baahisay kataib al ikhbaariya waxaana maxbuuskan lagu qabtay dagaalkii barakeysnaa ee ka dhacay deegaanka caddaan lixi ee wilaayada shabeellaha dhexe kadib markii cagta la mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa aruuriskana ahaa ee xoogga lagu geeyey deegaankaas isagoo hadlayey maxbuuskan ayuu ka sheekeeyey halka uu ka yimid wixii ka dhacay caddaan lixi iyo sida deegaankaasi ay ku gaareen tira ahaan inta ay ahaayeen markii deegaankaasi ay tegayeen magacaygu waa haruuso cali cilmi aniga saaka waxay iga soo qabteen tuulada caddaan lixi oo dagaal ka dhacay ciidankii ila socday oo markaas aan ka tirsanaaba si xun bay u baqdeen igana carareen ayagoo ay arkayay barcilaa iiga tageen anna meeshaydii baan iskaga istaagay waayo boqo fool xun bay iiga carareen waxay wateenna saa inay uga cararayaan way ii muuqatay midda labaad ciidan aruurisa oo xamar laga soo aruuriyey oo guutooyin iyo ciidamo burburi lagu buuxinayay baan anugu ahaa ceeldheer bayna keentay ayaa hamayn afraad hamayn shanaad ciidamadii markiina ku qaybqaybshayna waxaa leeyahay dagaal baa wuxuu ka socdaa caddaan lixii iyo meelo ka shayso oo ay lahaayeen maxaa waaye dhulka aad uma kala aqaanaya idinkoo iga raalli ahaada alkowsar haa magacyadan aan ka qabqaban waayay bay ka mid ahayd halkaasaa la aadayaa jidadkii baa go-aan waddanka laysku marmari jiray iyo waxaas baabuur ilaa toban ahaan ahayn habeenimadii ka soo baxay ceeldheer kaa ka soo wareegtay caddaan lixii iyo meelahaan tuuladan kaleo u dhow oo la yidhaahdo nuur dugle waa bartaa haa nagu meelahaas aan ilaa shalay iska joogjoognay ayadiina ciidan deganaa awal bisan jiray niman degaanka ah oo mariya macabisuley la yidhaahday iyo dad kale xoogaayaha joogay haddana u malayn maayo inay ku soo noqonayaan waayo baqaday ku tageen iyo say u socdeen baaba si fool xun ahayd anna cilladaba iiga tegey waxay wataanna aruursan waayey waxa uu maxbuuskan farriin u diray madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte isagoona farriintiisa ku sheegay in madaxa murtadiinta uu been u sheegay kuna soo xaaqay furumaha dagaalka ugu dambeyn waxa uu la hadlay haddii ay hadal maqlahayaan kuna quus qaadanayaan isaga iyo maxaabiistii la midka ahaa ee gacanta lagu dhigay maleeshiyaadka murtadiinta ee sida baalalayda oo kale ku daadanaya dabka madaxweyne been baad noo sheegtay aad baad been noogu sheegtay waxaad tidhi al-shabaab tabarna male waxana ma ma aha askartaadii baan annagu nahay waad aragtaa dareysyadii iyo calaamadihii iyo wixii baan hadda wadana ii xiran oo askari qaran baaba had saaka i aan ahay midda labaad ciidamadan hadda beenta aad u sheegtay oo furumaha iska dhooban oo maalin walba tobanku ay lasoo qabanayo ayaga laftigooda waxaan anigu leeyahay inay ka waantoobaan arrintaas maxaabiistayada haddana waadna aragtaan hadda ka horna waad aragteenoo miidiyahana waad ka dhegaysateen midhaaleefna ayaga waa laynii tusay ninkii isdhiibayo iyo ninkii ka baxaya labadaba iyagaa ikhtiyaarhe laakiin waxaad ogaataan cidda ku siindha adeegto oo sida meelaha inta soo siisata taagto loogu yimaado oo iyadoo qori la taagan ama al-shabaab xarakada meelaha marmaray saxaabada ku rida sida sharcigoodu yahay ayay marinayaan anugu haddaba waxaan leeyahay waa ciidanka meel kastoo joogo ha laga baxo waxa lagu jiro iyo aabiga iyo waxa aan ansaxa ahayn oo dhan baan leeyahay sidaasaan leeyahay anna maxbuus hadda lahayaanahay kuwii iga horreeyaan maxaabiis weeyaan waad aragtaan intaasaaba idinku filan bay ila tahay waana idinkugu filan iyo aragti
maxbuuskan lagu qabtay dagaalkii deegaanka caddaan lixey ee wilaayada shabeellaha dhexe ee kasoo muuqanaya kaamirada kataiba al ikhbaariya ayaa ku daba feelaya tiro maxaabiisa oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu qabtay dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe oo horey ay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta balse dib lagala wareegay allaah fadligii mahadsanid xasaan haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas walaalkeen anas al ansaari ayaa faafahinta warkaas inoo haya munaasabadan ayay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelbuur waxay ciidamada mujaahidiinta ee furmaha ku sugan ay ku wareejiyeen saad ka kooban waxyaabaha daruuriga u ah ciidamada qaar ka mid a haweenkii wax wareejinaya ayaa ka warbixiyey sayada ay bixiyeen waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oon ugu tala galnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inti ka dhex leh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan darsin oo oo ah fanaanado cimaamado oo ah toban darsin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban darsin saliidda qoryaha oo ah lix darsin sakiin oo ah shan darsin xarkihii cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga baktigeeda la ysaga duugi lahay iyo agab dheeraad ah oo intaas ka weyn oon ugu tala galnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud intaas ayaan ugu talagalnay iyo inta ka badan ayaa maat naftooda iyo dhiigooda u bixiyey ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo safuuftooda ilaahay ha mideeyo muxuahayd quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaana watacaala cadowga kusoo duulana ilaahay ha jabiyo nagu soo duula ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxana watacaala cadowga inuu naga qabto nuqubada gobolka galguduud oo wakiilka ah ciidamada jabhadaha ee furmaha ku sugan ayaa goobtaasi kula wareegay waxayna mahadcelin u jeediyeen haweenka muslimaadka dadaalka ay ku garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta qalabkaanoo dhowr iyo toban nooc iskugu jira waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasakum allahu khayr waxaan la wareegnay agab loogu talagalay mujaahidiinta ku jirta furmaha ragga mujaahidiintana waa ugu tahniideyneynaa ilaahay subxaana watacaala xoogooda iyo camalkooda iyo shaqadii hayn ha barakeeyo isugu yimiday magaalada ceelbuur aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa aad iyo aad baan ugu tahniidaynaynaa maalka ay bixinayaan ku bixinayaan walaalahooda ku bixinayaan wiilashooda annagoo odayaashii nuqubada gobolka galgaduud ah waa ugu ducaynaynaa khayr allaha siiyo meeshay ka soo qaadeen bedel khayrla allaha u dhigo waxaanu joognaa degmada ceelbuur waxaan u fadhinnaa deeq gabdhaha muslimaadka ay keeneen oon kala wareegayno aad u fara badan degmada ceelbuur deeqdaas oo ka kooban noocyaal aad iyo aad u fara badan aad iyo aaday u fara badan yihiin gabdhihii keena waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay hinka amaal mariyo camalkan waxa arrinta aad u haydaan oo wanaagga badan ilaahay hinka amaal mariyo intaas idinka badan waan inka rajeeyaynaa haweenka muslimaadka iyo guud ahaan dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga galguduud ayaa ku caana waxbixinta marka la joogo jihaadka iyo sidoo kale in ay nafta u horaan la dirirka cadowga allah mahadsanid anas munaasabad lagu daahfurayey macad cusub ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya munaasabadan oo si heersaraha loo soo agaasamay islamarkaana ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda hiiraan waxaa kasoo qaybgalay culimo udiin mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan iyadoona lagu daahfurayay macadka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee al itqaan sheekh axmed dheere oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa naqiib yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey furitaanka macadka alitqaan ee deegaanka show ilaaha horta awalan iyo aakhiran fadli iska leh nagu soo subay xilli jihaaduu jiro oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala la baranayo ku yar iyo ku weyn labadaba weliba khaasatan caruurta iyo haweenka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala si gaara ugu sii hanuuniyey waxaa ka mid a fadliga ilaahay subxaana wa tacaala oo barashadiisa diinta ah in maanta laga furay magaaladii show in laga furay macahad oo ah tasxiix alqur'aan wa taxfiidi oo alitqaan la yidhaaho waagi hore waxaa la isugu iman jiray uun markii oo wax la xusayo oo qabri iyo shirki la gelayo ama muxuu ahaa aroos uu jiro hadda haddii xaflad kitaabkii qur-aanka loo sameeyey waa la weyneeyey wax bidcana maaha waa wax sugan oo ka sugan salafkii raximahumullahu tacaala wa radia allaahu canhu waxaan leenahay dugsiga allah noo barakeeyo marka koowaad caruurtana ilaahi subxaana wa tacaala iyo macalinkaba caruurtana ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka allah u sakhiro ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhigo kuwii la sheego oo la yidhaaho bacadka oo meesha laga furay waana kii labaad ka hore waxaa laga furay buqda waa kii labaad gobolkan isaga hiiraan kii labaad weeyaane awalan waxaa mahad iskale alla subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaa mahad labaad iskale wilaayada islaamiga qismiga maktabudacwa iyo waalidiinta oo iskaashanaya maanta diyaariyey xaflad lagu furayo machad al-idqaan farciisii labaad farcii koowaad wuxuu ka furan yahay buq farcii labaadna wuxuu ka furan yahay maxaafadada degmada jalalaqsi khaasatan deegaanka shawcaana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala mahadi ha ka gaarsiiyo macadkaasi ta'siiskiisa muddo ayuu soo socday sida akhyaartii horeba ay sheegeen macadka baahi badan ayaa loo qabay sida ku xusan macadka magaciisa al-idqaan culimmadii horena ay sheegeen qur-aanka waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala waa kalaamkiisii wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin waxa la baranaya waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaha koonka abuuray hadalkiisii waaye waa wax dunida ugu qiimaha badan wax la barto ilaahay agtiisana qiimo ayuu ku leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa farciisi koowaad ee macadka alitqaan horey uga furay degmada buuqa qable kaasoo iminka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ay ku bartaan arday fara badan mahadsanid cazaam ugu dambeyntiina iska horimaa sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaad hubaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhacdadan ayaa timid kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku qaadeen ciidamo kenyaan ah oo ku sugnaa xuduud beeneedka ah ay wadaagaan degmooyinka beled xaawe iyo mandheera halkaasna ku dileen ugu yaraan laba askari oo kenyaati ah kuwo kalena ay ku dhaawaceen sida la soo warinayo sawir lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya mid ka mid ah askartii weerarka qaaday oo gacanta ku haya qoryihii ay wateen ciidanka kenyaatiga ah oo la sheegay in lagu dilay iska horimaadka saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay soodinbeeneedka soomaaliya iyo kenya si rasmi ah looma oga sababta ka dambaysay weerarkani ka dhacay xuduud beeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaana xiisad laga dareemayaa agagaarka soodinbeeneedka aad buu u mahadsan yahay warbixintaasaad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkeeni saaka u dambeysay tani kulantideena dambe warka lamid intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabaadiinu noola kulantee wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu